الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك وأنك يا لطيف صلاة الليل وفضلها waxaa laga hadlayaa salaada la yidhahdo salaatuleyl iyo fadliga ay leedahay salaatuleyl waxa weeyaan sunno ziyaado ah oo dheeraad ka ah rawaatibta habeenkii baa la tukadaa intaa seexatay ka bacdi haddii aada la timaadid tahajud baa la yidhaahdaa iyo qiyaam iyo waajib bay ahaan jidhay waagii hore ilaa ay soo degtay aayadda ah calima an lan tuxsuuhu fataaba calaykum faqra'u maa taysara min alqur'aan ya awel waxaa la yidhi qumin leyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayh waxa weeyaan markaa suuradda awalkeeda iyo aakhirkeeda in laysku nasakhay bay noqonaysaayoo labadaa muddona waxaa u dhexaysay hal sano baa la leeyahy qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa min alleyli hameenkii fatahajad tahajud bihi qur-aankii ku tahajud naafilatan laka xaale adiga ziyaadaya dheeraad kuu tahay casaa waxa uu mudan yahay waxaa xaqiiqaha an yabcahaka rabbuka rabbigaa inuu kuu saaro maqaaman ilaahay inuu ku saaro rabbigaa maqaaman maqaam inuu kuu bixiyo maqaamkaasoo maxmuudan la mahriyey waxa weeyaan fatahajad bihi macnaha tahajud oo bihi fi leyli habeenka dhexdiisa tahajud qur-aankiina ku tahajud markaas maqaamkaa in ilaahay kuu saaro xaqiiqo kuyo mudan yahayoo maqaamkuna waa shafaacadii weynayd weeyaan oo ilaahay u ballan qaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala nebi wuxuu yidhi yanzilu waxaa soo degaya rabbunaa rabbigeen baa soo degaya tabaaraka wa tacaala tabaaraka ilaahay barakooye wa tacaalaa sareeya bimacnaa waxa weeyaan yanzilu rabbunaa amru rabbina rabbigeen amarkiisa ayaa soo degaya oo waxa weeyaan wuu tajallinayaa tajalli addoommadiisa macnaha khaas ah ayuu addoommadiisa u tajallinaya kuwa baryanayo markaas ilaahay ajiibaya oo ilaa haddaan saa la dhihin baa leeyahay nusuul waxaa loo yaqaanaa alhubuud hoobasho hoos la aado kor laga yimaado sida maaragtay shay degaya oo kaloo duulayay taasna muxaalun calayhi tacala ilahay mustaxiil bay ka tahay amarkiisaa soo degaya malaa'igtiisa malag ka mida soo degaya mid kastaba ha noqotee ama waa nusuula innagoo inaan macnihiisa garanayno waxa weeyaan amiruuha kamaa ja-ad bay salafku dhihi jireen sidaa xadiidka ku yimid iskaga mari macnaha nusuulkaa taqaana iyo adigu qaabkaa taqaana iyo kayfiyadaas iyo waxaasna shaqo kuma laha oo waxay ku leeyihiin qira'a macnaha waxa weeyaan akhrintiisa unbaa tafsiirkiisa inaad saa ugu dhawaaqdid keliya kulla leylatin leyla dhammaanteed buu soo degayaa ilaa samaa'i dunyaa adduunyada samadeeda intaa kaa samada ugu sokaysa weeyaan xiina waktigii weliba yabqaa u baaqi noqday hulusuleyli hameenka huludkiisa huludkii alaakhiru ee dambe afar meelood saddex meelood hameenka markii laga dhigo saddex meeloodoo beer afara weeyaan waxa weeyaan afarta ugu dambaysa sideedda saac iyo inta ka dambaysa yaquulu ilaahay wuxuu leeyahay markaa man yla waa tajalliyey ilaahay ma og tahay man yadcuunii yaa baryanaya oo faastajiiba lahu aan ajiibaa yaa waxay weydiisanaya aan ajiibaa man yasalanii yaa waxay weydiisanaya oo facdiyahu aan siiyaa waxay weydiistay man yastakfirunii yaa iga istikfaar dalbaya istikfaaranaya makfiro iga dalbaya oo faakfir lahu aan isna u dhaafaa kaasna waa xilli waxa weeya cajaa'ib ah oo ma garanaysaa wixii magaranaysa ilaahay la weydiiso wanaaga la helayo halkaasay furan tahay weeyaan rawaahu larbacatu sidaas baa leeyahay marka xilligaas haddee dadkii weydiisan lahaa baa la rabaa in la helo cibaadaysan lahaa xilligaa kici lahaa sideedda iyo sagaalka iyo tobanka iyo waaga berigiisa ka hor xilligaa ilaahay caabudi lahaa baa loo baahan yahay marka xiina yabqaa hulusuleyl alaakhir mid baa macnaha wuxuu aaminsana dee nusuulku isaga wuxuu ku leeyahay waa nusuulkii ma garanaysaa sida makhluuq oo manaha rabeen oo ilaahay ku shabaho oo nusuulka caadiga ah oo meel inta laga soo daadego meel la yimaado wuxuu ku leeyahay habeen kasta waa xilligaas weeyaan marka waxaa la yidhi war nusuulku hadduu saa yahay adduunku waa kan waa kala duduwan yahay isku saacad maahee habeenku markuu uluuleyl aakhir la marayo afar saacay hadhay mar bay qolay maalin uta adduunka iyo waddamada hadda la qolababa xilli baa ulu u ah qolo kastaa markay intaasoo hadhay miyo nusuulkoodu oo qolo kastaa iyo waddan kasta nusuulkiisu waxa weeyaan waa afartaa saac baad u fiirinaysaa saasaa leeda mise waddankaada keliya baa leedahay baa nusuulku ka jiraayo annaga saacadda iyada keliya weeyaan ila adduunku isku saacad maahe xilliga adiga sideed saac midnimo ku tahay dad bay maalin u tahay dadna fiidkiiba uta yaa dadna casarkiiba uta marka marka jawaab may bixin karayaan wacanhu can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi yanzil illaahi ilaahay baa macnaha soo dega ila asamaa'i addunyaa oo waxa weeyaan sideedababa aayaadka iyo axaadiidta mutashaabiha ah oo ama axaadiidu sifaatka axaadiidta la yidhaahdaba laba madhabun baa la doonayaa mid inaa qabatid wixii ka dhexeeya waxa weye adiladuna waa iska hor imaanaysaa macna culimmadu ka raalli tahay oo islaamku uu aqbalayana maaha inaa qabsatid madhabu salaf oo siday macnaha ku fasireen ama ay macnaha u qaateen aa u qaadatid iyo inaa ma garanaysaa madhab alkhalaf madhig madhabu salaf oo aadan awilin walaa jidha macnaha meelo badan ay awileen iyaga laftoodu macnaha laakiin mucdamkooda waxma awili jirin iyo madhab alkhalaf oo macno laayiq meesha ah in lagu awilo haa labadaa un baa mid lagu ogolyo marka waxa weeyaan waa xadiida noocaasuu ka mid yahay xadiidku ila samaa'i dunyaa kula leylatin weliba iyaga laftooda waxaa ka dhexeeya labada madhab itifaaq ah inaan marna looga jeedin ereyga iyo lafdiga daahirkan sidaa uu tusinaya adigu macnaha taqaanay ah oo markaas haddii kale waxaa imaanaya tashbiih makhluuqa ilahay lagu shabahayo lama ogola taas waa isku waafaqsan yihin ila samaa'i dunyaa kula leylatin habeen dhammaanteed xiinahu xilliga yamdii uu tago day hadda xadiidkaani sulusu leyli habeenka ulukii markuu tago ulukii ala weli markii hore waxaa ahayd ulus baa baaqiya haddana waxa weye ulus baa tegey hadda waxay noqonaysa marka habeenku inuu afar saac marayaba ulu markau tago haddii lagu yidhi afar saac inuu maraya markaas marka labada xadiis waxaa lagu jamcinayaa baa laleeyahay dee waxaa iska dhici karta nusuulku inuu bilaabanayo xilliga raxmaadka iyo tajaliyaadka uluka uluka horeba amaba hameenadaa kala tagtagsano hameen bawaasi fayaquulu wuxuu leeyahay ilaahay analmeliku boqor baanahay anilmeliku boqor baanahay man daa mankeebu daa ka ahaada alladii kaasoo yadcuunii ibaryanayo faastajiiba lahu anajiibo man daa waa kuma alladii midka yas'aluni wuxuu weydiisanayo faawdiyahu ansiiya wuxuu weydiistay man da aladii kii waa kuma yastakfiruni oga istikfaar dalbayo faakfira lahu isagana aanu dhaafo falaa yazaalu kadalika ilaahay sidaa ka zuuli maayo xataa yuudica alfajri waaw ilaahu ka baryo ilaahu waaw ka baryo sida weeyaan rawaahu muslimu watirmidiyu axaadiistaan hadde haddaa u baahan tahay axaadiista sifaatka iyo nidaamka culimmada ka mareen waxaad tegaysaa ma garanaysaa sharxu saxiix muslimka un baad tegaysaa mujalladka haalidka ah meelaha baltag adaanata culimmada islaamku sida ay u fasireen welimuslimin waxa uu ahaa ina fi leyli hameenka la saacatan baa saacaddaasoo laa yuwaafiquhaa rajulun nin uusan waafaqayn ninkaasoo musliman muslima ninkaasoo yasalullahi ilaahay weydiisanaya khayran khayr khayrkaasoo min amri dunyaa adduunyada amarkeeda iyo walaakhirata aakhira amarkeeda ah ilaa haddii la helo qofka noocaasa ninka noocaasa dumarki waa la mid acdaa ilaahay waa siinaya hu qofkii ninkii iyaahu amarkii ayuu siinaya iyo shayga weydiisay wadaalika kaasina kulla leylatin waa hameen kasta wey hal hameen keliya maahe hameen kasta weeyaan marka arrintaas iska furan tahay wa canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nebi wuxu afdalu siyaami soon waxaa ugu fadli badan bacda ramadaan ramadaanka bacdi shahrullahi ilaahay bishiisa almuxaram la yidhaahdo bil kasta waa ilaahay bishiise macnaha tacdiim gaara bay leedahay waa si weyntaa bishaano markaasaa loo sii idaafeeyey shahrullahi almuxaram waa tashriif weeyaan idaafadu wa afdalu salaati salaad waxaa ugu fadli badan bacda alfariida fariidada ka bacdi midda faralkaata salaatuleyli habeenka salaadiisa lala yimaado weeyaan rawaahu lkhamsatu ila albukhaariya marka waxa weeyaan oo fiican salaaddaa salaatuleylka in habeenka niskiisa dambe lala yimaado markaasaa waxaa la badinayaa daacadka iyo cibaadada iyo salliga ee dikriga iyo ma garanaysaa salaadda iyo waxaasaa la badinhayaa waa waqti waxaa lagu leeyahy iska huduu ahoo xasiloon oo qofku istustus iyo waxaasoo dhan buu ka fog yahayoo khalqiguna waa hurda lianna alkhalqa niyaam buu yidhi khalqigii baa hurda wallahu tacaala alla yanaamu allana ma seexdo markaasaa adig inta toostay allaha aan seexanba markaa baryanaysaa ee caabudaysaa weeyaan waxa weeyaan falilcibaadi min hada shaanu cadiim addoommada wanaan wanaagsan shaani weyn ba halkaa ugu ahaado cibaado nashaad loo cajaa'ib oo ma garanaysaa qabuul ah oo maqbuul ayay la yimaadaan weeyaan de kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun waxa weeye xilliga ugu raaxada badan weeye in la cibaaraysto oo ugu nashaadka badan in yar bay dadkii wanaagsanaa seexan jireen wa bilasxaari hum yastakfiruun hiraabta horena waa istikfaarsan jireen intaan waagu ku baryinba marka waa cajaa'ib qofkii la qabsadaa waa raaxo miran baa lagu leeyahy wacan can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi yacqidu shaydaanu shaydaan baa guntaya calaa kaafiyati ra'si axadikum midkiin madaxiisa madaxa jeegadiisa macnaa kaafiya aakhira aakhiratu ra'si madaxa aakhirkiisa halkaas ayay guntahayaa waxbuu yeelayaa idaa waqtigii huwa shaksigu naama uu seexdo idaa waqtigii naama iska soo qadaro idaa waqtigii naama uu seexdo huwa isagu naama uu seexdo alaaa cuqadin saddex guntumood ayuu halkaa ku xirahaya ada u yeelahayaa yadribu waa dhufanaya shaydaan kulla cuqdatin guntin kasta wuxuu yeelayaa bimacnaa ku dhufanaya calayka dushaada waxaa laylun dawiilun hameen dheer baa dushaada ay farqud seexo saddex shaydaan baa qofka iskaga falaaday shaydaanku waa balaayo falanfallow oo saaxira qofkii iska hurda halkaan buu guntumo madaxa kaga xirxiraya aanuu guntumo weliga iskuma aragayo lagaa dhegaysan maayo qofka ku xirtay waa ku xihan yihin isagoo ama ha arkaama yuusan arag waxa weeye halkaa jeegadiisaaba iska xirxiranayaayo guntimo iyo timaha iska tidcanayaayo beladaanu misna ku dul akrinaya waxaanu ku akrinaya calayka leylun dawiilun bay leey ee farqud seexo markaasaa qofki hurdada usii macaansanaanayaayo wuxuu isleeyahay iska siiwo aduu toosa xataa kici maayo ilaa waxaanaa lagu waxeeyey way cibaadadu ka cuslaynayaa waa balaayo shaydaanku waa waa shaydaan fain istayqada hadduu baraarugo qofku oo fadakara allaha ilaahay uu xuso in xallat waxaa furanaysa cuqdatun guntin aa ilaahay buu xusay shaydaanku iska naaray waxa weeye hal guntin baa furanaysa ilaa isagana waxaasaa ka adag moogta xuska ilaahay fain tawada'a hadduu weysayso in xallat cuqdatun guntin labaad baa furanaysa fain sallaa hadduu tukado salaad ku dara weysadaas in xallad waxaa furanaysa cuqaduhu guntimihiisa oo dhan ha looga jeeda dee laba awal bay furantaye bitamaamiha tii ugu dambaysana waa lagu daray weeyaan cuqaduhu saasaa jamac looga dhig fa asbaxa w waa berisanayaa nashiidan xaaluu yahay ama fa asbaxa wuxuu ahaanayaa nashiidan buu ahaanayaa mid nashaadaysan dayiban nafsi buu ahaanayaa ama nashiidan xaalu yahayba waa berisanayaa dayiban nafsi naftiisa xaalay diib tahayba waa berisanahayaa wa ilaa haddii kale oo qofkii kici waayo oo beladaas waxay ku akhriday ula istaagi waayo asbaxa wuxuu ahaanayaa khabiisan nafsi ama asbax waaga u beriyo waa waa berisanayaa khabiisan nafsi xaalu yahay naftiisa miday xuntahay kaslaan oo yahay mid wahs kaslaana caajisaysana wahsi ay ka muuqato haddamana kicino nin wakti dhaafay maaha oo waa iska hurdo misna waa qofka aan tukanoo iska sidaayo marka hadhow kaco qofkii waxaa iska kacaya nashaad daran oo iska wahsiyaysan oo iska caajisaysan oo sisi kale ah rawaahu lhamsata ayaa warisala tirmidiya mooyaane marka waxa weeyaan qofku waxaa kaloo la rabaa markuu seexanayo inuu dikri ilaahay ku sexdo beladaan iyousan macnaha ku falaadin oo caawo dhan xirxirane inuu dikriga ilahay ku sexdo ayaa loo baahan yahay can cabdillaahi waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi dukira cinda nebiy nebiga agtiisa waxaa lagu sheegay sal alla alay slam rajulu nin faqiila ninkii waxaa lagu yidhi maya faqiila waxaa la yidhi nin baa nebiga agtiisa lagu sheegay oo wixii la sheegay waa kano faqiila waxaa la yidhi maa zaala ninkaa kama zuulin yaa naa'iman xaalu yahay maa zaala kama zuulin naa'iman mid hurda xataa asbax ilaahu ka waaberisay ilaahu ka waaberisay ma qaama ila salaati wa kusii fasir salaad ba uma kicin baa layidhi ninkani fa qaala wuxuu yidhi nebigu baala shaydaanu shaydaan baa ku kaadiyey fii udunihi dhegtiisa ninkaa ma ujeedaa shaydaan ayaa dhagaha meelaha dhagaha daldaloola buu kaga kaadinaya rawaahu sheekhaani wanasay nin sheekhaa yidhaanu kaadidiisa waa arkaayo miduu ku kaashay ah dhagaha kaga kaadiyey manaa waxa weeyaa shaydaanku waxaanu dhan waa axaadiis saxiixa waa inaad rumaysid waa lama maarmaan daduu saas ugu kaadinayaa jidha dhagaha kaga kaadinayo wax iska sheeka ah moodin waa xadiis saxiixa waa meesha kugu yaalla bukhari muslim baa warinaya waxa weeyaan dadba saa u kaadinayaayo marka waxa weeyaan dadkaa salaadda u kicila oo almaarada loo laayahay ama laguba kari lahay salaadda dadow sixrada oo xirxirtay oo ku kaadiyay oo wada najaasiisay weeye rawaahu sheekhaani wanasaa'iyo can ilmugiirati radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi in kaana nebiyu nebigu wuxuu aha sala allahu alay wasalam la yaquumu kii kaca nebigu waa kici jiro liyusalliya si u tukado a salaad xataa tarima ilaahay ka baradhay qadamaahu labadiisa gomadood aw saaqaahu ama labadiisa dhudhun waa sumidu shakuraawi labadaasun baa sidaasay noqdeen waa si u taagan yahay nebigu waa nebi maxamed khayru khalqilaahiyo adduunkaba dee waxa weeyaan janna iska hortiisa tahayba wax la siiyaa la socotay dembina aan lagu arag markaasaa qofkii dembiilaha ahaa baa iskadaa balhameen inuu kaceeyo salaatuleyle faralkii lagu kari laayay markaasoo dham haddii la cadaabana wuxuu iska dhigayaa ama la ciqaaba ama adduunkaba lagu macnaha imtixaamoba in laga gerdaran yahay fa yuqaalu lahu waxaa la dhahaya fa yuqaalu lahu waxaa loo lahaa nebiga markuu saa naftiisa u dhibay hadalkaasa wax looga lahaa wixii lalahaa waa go-an yihi bimacnaa waxa weeyaan lima tadcabu nafsak maxaa naftaada u dhibaysaa waqad ufira lak adoo lagu dhaafay maxaa isku dhibaysaa fayaquulu nebigu waxuu lahaa afalaa akuunu oo masalaatuleylkan ka tegaya oo tukanmaya mayaa oo falaa akuunu ahaan maya mayaa cabdan addoon addoonkaasoo shakuuran shukrin badan haddii ilaahay ii dhaafay dee waxayba keenaysaa xikmaddu inaan xamdinaq lasii istaago oo daaco la imaado oo cibaado la imaado aan sii wado bimacnaa waxay ka dhiganta markaa falaa akuuna atruku tahajudi tahajudkaygi mayaa ka tegaya haddii la ii dhaafayo falaa akuunu ahaan maya mayaaca shaakiran lirabbi rabbiga midig shukriya marka waxa weeyaan muqtad xaaladaaba keenaysaa inaan hadda la imaado markaan dee doqon maahiye waa ma inaan ilaahay ku shukriya weeyaan rawaahu shaykhani wanasayi watirmidiyi walafduhu sallaa rasuulullahi baa tukaday sala allahu alay wasalam xataa intafakat qadamaahu ilaa labadiisi gomadood ay ka barareen macnaha ay ka balballaarteen oo ka barareen faqiila lahu nebigu waxaa loo yidhi tatakalafu haada matanaa isku mashaqaynaysaa waqad walxaal qad kufira laka lagu dhaafay maa taqadama min dembika dembigaada wixii hor marayo wamaa taahara wixii gadaal maray nebigu dembiga malayn alay sala slam faqaala wuxuu yidhi afalaa akunu ma waanan ahaanayn cabdan shakuuran addoon macnaha shakuur aho shukrin badan mayaana noqonayn can umi salamata waxaa laga wariyey radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh wasalam istayqada leylatan habeen baa nebigu toos faqaala wuxuu yidhi subxaana allah ilaahay baa nazaha maada unzila alleyla xalay maxaa la soo dejiyey min alfitani fitan alla maxaa xalay war xalay maxaa fitan la soo dejiy maada unzila min alkhazaain maxaa xalay la soo dejiyey khasnada iyo khayraad iyo fadli ilaahiyo naxariisna alla maxaa la keenay badanaa weya markaasaa dee waxyaalo badan baa nebiga la tusay fitano waxaa macnaha carabta markii nebigu dee wuxuu yidhi guryihiin iyo waxaata fitanta saa sidii roobkii ugu daadanayso fitanta hadda adduunka caalamka ka oogan weye waxa weeyaan sida roobka dhibcihiisa oo kale ay saa ugu daadanayso sida roobka oo kale fitantu taasaa lay tusay buu yidhi man yuuqidu yaa baraarujinaya sawaaxiba alxujuraati qowladaha saaxiibadood gabdhaha guryahan degan gabdhaha qowladahan saaxiibka ah oo ummahaatulmu'miniin way xaasaskii nebiga yaa toosiye weeyaan yaa toosinaya waxaa weeye waa inay cibaadaystaan baa la rabaa yaa rubba yaadidaas ka gashay yaa rubba kaasiyatin yaa rubba nafsin alla nafi badana naftaasoo kaasiyatin huwan fi dunyaa adduunyada dhar xihan waa gabar weeyaan gabar adduunka dhar xihan badana caariyatin misna qaawan fil aakhirati aakhirana qaawan gabdhahan yaa toosiya sababtu waa maxay alla badanaa gabar adduunka dhar xidhan aakhirana qaawan maxaa looga jeeda gabar dhar qurux badan xiran oo jirkeeda asurtay oo nooc kastoo dhar heli kadha laakiin dhar ha xirnaatee xagga macnahay ka qaawantao caariyatun fi laakhira cibaadadan lagu arag camal saalixaysa adduunka la imaan marka dharkaani waxu tari maayo weeyaan haa alla badanaa gabar dhar qabto hadda waa badan yihiin ilaa waa buuxe laakiin qaawano cibaadadii bay ka qaawantaa weeyaan aakhira markii la tago xawaan bale adduunkana jirkeeda ama lama arki jirin ama dhar iyo jilbaab waxeeda iska qabtay adduunka markay joogtay dharna waa haysatay noocay doonto wuxuu ku leeyahay bianwaaci malaabis dhar la xirto noocyadiis bay wada haysatay intaasoo dhar iyo isku joogyaa laakiin aakhira ayay qaawantaa weeyaan badanaa baa la yidhi taas rawaahu lbukhaariy ama waxa weeyaan dhar iskaba liitay qabtaay waxa weeyaan aan waxba ma garanaysaa qofkii dharna qabaa aan macnaha surnayna calaa kullin ba waxaa loo jeeda cibaado lama imaan weeye gabadhu can cabdillahi bni camrin radi allahu canhu an jirkaana markaa la asuro keliya wax tari maayo weeyaan ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu yidhi axabu salaati salaad waxaa loogu kalgacal badan yahay ila allahi ilaahay salaatu daawuuda nabiyullaahi daawuud salaadiisa calayhi salaam wa axabu siyaami soom waxaa loogu kalgacal badan yahay ila allahi siyaamu daawuuda nabiyullaahi daawuud soomkiisii wa kaana waxaa nebi daawuud yanaamu nisfa leyl hameenka kala barayuu seexan jiray lixda saaco hore wayaquumu uluhu saddex meelood meel ulu afar saacna waa iska cibaadaysan jiray wayanaamu waxa uu seexan jiray gadaal sudusahu lix meelood meel waa fahamteen baan filaya habeenka labaiyo toban sac ka soo qaad marka hore wuxuu seexanayaa nisfa leyl waa lix sac wayaquumu uluhu saddex meelood meel buu hadhow kacaya cibaadaysanaya saddex meelood meel waa afar sac ilaa hameenku waxa weeyaan saddex meeloodoo beer afar saac afar saac iyo lixdii hore baa isku daraysa soo maaha markaas toban saac maaha waa toban saac intaa afar u cibaadaystay iyo lixdii hore u seexday wa yanaamu wuxuu seexan jiray sudusow lix meelood meel habeenkii maxaa ma garanaysaa sudus ah waa laba iyo toban saac moogta habeenkuy waa lix meeloodoo beer laba ah sudus waa lix meelood meel laba saac wey moogta labadaas saac buu ilaa habeenkana labadaasaa ka harsanay inta hore toban saac bay isku ahay labadii saac harsanaydna dib buu usii manaha jiifsan jirayo u seexan jiray waay salaad subax iyo ag miyuu ka seexday waxaas adeeg kuuma taallo in waajib ku ahaydi in kale mayaa warka haysaa wayasuumu yowman maalin waa soomi jira wayufdiru yowman maalinna waa furi jira xagga soonka rawaahu alaaatu can caliyin radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam nebigu daraqa waa soo guuray hu cali waa kusoo guureeyey iyo wa faatimata gabadhiisii faatima ahayd laylatan habeen habeen baa nebigu soo aaday alayh salatu wasalaam mise waa hurdaa faqaala wuxuu yidhi allaa tusalliyaan war mayaynaan tukanayn waa gabadhiisii wiilkii qabay sayidkii qabay faqultu waxaan idhi weradaan sayid cali yaa rasuula allah anfusunaa nafafyaalkayagu biyadillaahi ilaahay yadiisa ayay ku sugan yihiin ilahay baa naftayda hay faidaa shaa marku doono an yabcaanaa inuuna kiciyo aan baraarino dee bacaanaa waana baraarujinaya waana kicinaya marka jawaabtaasu baxshay marka nebigu waa ka carooday calayhi salatu salaam waana iska noqday nebigu fansarafa nebigu waa noqday buu yidhi sayid cali xiina qultu daalika arrinkaa markaan idhi walam yarjic iima soo celin ilaya xaggayga shay-an waxba nebigu war mawaydaan tukanay jawaabtu waxay adee inay dhahaan ama waa tukan ama haddaan tukanaynaa yaaba weydiiyaba anfusunaa biyadilah buu yidhi waxa weeyaan yadda ilaaha nafteedu ku jidha amarkuu damco inuu na kiciyo isagaa na kicinaya marka wuxuu yidhi waxba iima soo celin nebigu uma samictu nebigu waa maqlay walxaal huwa nebigu muwallin kii jeensaday u yahay yadribu uu garaacayo fakidahu boodadiis nebigu gacantusa boodada ula dhacayo o yaquul u leeyahay wa kaana alinsaanu insaanku wuxuu ahaaday akara shayin shay kan ugu badan jadalan dood alla bini aadan dood badana ha macnaha wixii la weydiiyey iyo wuxuu sayid cali ku jawaabay waa wax kala durugsan wa kaana alinsaanu insaanku wuxuu ahaaday akara shayin shay kan ugu badan jadalan xagga dooda min jihati dood waxa weeyaan marka isaga laftiisa sayidka waa layskaga cudurdaaray oo waxay waxaa la yidhi qubays iyo waxaasaa macnaha u baahnaayoo waajib ku ahaydoo haddee reer xaasoo wada hurday ahaayeenoo marka nebiguna calayhi salatu waslam hade gabadhiisii u qabo inuu yidhaahdo maaragtay uu ka xishooday qubays iyo waxaasaa laygu leeyahay inta ka xishooday wuxuu kaloo dhaho garan waayo markaasu saa iska yidhi marka waxaa fiican baa laleeyahay qofku hurdada badan inuu iska ilaaliyo iyo wahsida qiyaamuleylka si ula yimaado waktigaas qiyaamuleylka lala yimaadona ila cajab badan weeyaan oo fadli badan rawahu shaykhani wanasayi can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alay wasalam qaala nebi wuxuu yidhi idaa ayqada rajulu ninku markuu toosiye ahla ehelkiisa min alleyl habeenkii xaaskiisi buu toosiyey fa sallaya ay tukadaan jamiican wadar ahaan a labadoodiiba waa tukadeen kutibaa labadooda waa la qoraya fi daakiriina wadaakiraat baa lagu kala qoraya fi daakiriina yaa lagu qoray waa ninkii baa lagu qoraya ilaa ereygan waxaa loo isticmaalaa ragga wadaakiraati baa iyadiina lagu qoraya dumarka ergaan loo isticmaala waa jamca oo macnaha dumarka loo isticmaalo iyo jamca ragga loo kala isticmaalo fi daakiriina wadaakiraati baa lagu kala qoraya ragga dikriya iyo gabdhaha dikriya ilahay xusa oo maxay noqonaya marka wadaakiriina allaha kaiira wadaakiraati acad allahu lahum makfirata waajra caiima qoladaasu gelaya waan an nabiy sal la alay slam qaala nabi xiri raxima llah ilahi au naxariisa rajulanin ninkaasoo qaama min alleyl habeenkii istaagay fasallaa tukaday wayqad ah imra'atu xaaskiisii toosiyey fa in abad hadday diiddo idaa kuwaa diidaya ma og tahay nadaxa shubay fii wejhihaa wejigeeda almaa biyo ku shubay haa wejigiibu biyo kaga shubay see u toosoo caajiskii waxa uga ba-an hurdada uga baado ay u tukato raximallaahu allah u naxariiso imra'atan islaan qaamad kacday min alleyli habeenkii fa salla tukatay iyadii wayqada toosisay zawjahaa ninkeedii fa in abaa hadduu diidana nadaxa shubtay fii wejhi wejigiisa almaa biyo ku shubtay ha cibaadaysa isaguna ha kace laakiin hadda waa dee inuu gabadhii dilaa laga yaaba ilaa diintiina inuusan aqoon baa laga yaaba mogtahay oo markaa si kale wixii u fahmo ama iyadii inaysan aqoon waxaa laga yaaba hadday biyahaasi waxaas lagu shubo ay si kale u arkaan marka inay isla fahamsan yihiin baa marka hore loo sheegaa muhima ya wama waxa wariya abu daawuud haddii kale dhibka la inay dhacdaaba laga yaaba wanasay ibnu maaja waay can abi umaama radia allahu canhu can nabi sal la alay slam qaala wuxuu yidhi nabigu calaykum laazima biqiyaami leyli hameenka istaagis fa inahu qiyaamkaasi daabu saalixiin dadkii wanaagsanaa caadadoodii weeyaan qablakum idinka hortiin ugu caado ahayd wa huwa qiyaamku qurbatun dhowaansho weeye ilaa rabbikum loo dhowaanayay wa makfiratun weye makfaratun dhaafid weeye tirtirid weeye lisayi'aati baa la tirtirahaya qiyaamu leyl wamanhaatu nahyin weeyaan iyo reebid lilimi ismiga iyo dembiga wuu reebhaya intaasoo faa'iidaah ayaa meeshaa ku jira weeyaan wa fii riwaayatin waxayd wa madradatun eryid iyo cayrin buu u yahay qiyaamuleylku lidaa'i xanuunka uu eryo caniljasadi jirkana uu ka eryo caafimaad baaba laga helayaa xanuunka iyo jirka waxaas xanuunka ka eryahayaayo caafimaad baa meesha laga helayaa rawaahu tirmidiy wa axmed walxaakim marka waxa weeyaan waa laba waa arrimo cajaa'ibah iyo sifaad cajaa'iba weeyaan way cadadu salaatuleyl salaatuleylka tirsigeed intee ragcadood wey iyo wa kayfiyatuhaa kayfiyadeeda kayfiya qaabkee loo tukanaya waxay leeyihiin culimmada qaar ragcad baa ugu yar meesha ugu badanna xadba male weligaa waa wadi kadha ninkii badan kara habadyaa layidhi can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy sala allahu alayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi idaa qaama axadukum qofkiin markau kaco min alleyli habeenkii falyaftatix salaatahu salaadiisa ha ku furfurto biragcatayni laba ragcadood labadaasoo khafiifatayni fudfudud salaadaha dambe nashaad ha hele labada hore ha fududay rawaahu muslimun wa abu daawuuda wa axmedu can ibni cumar radi allahu canhu ana rajula nin baa qaala yidhi yaa rasuula allah kayfa salaatu leyli salaatuleyl kuwaasee qaala wuxuu yidhi nebigu mathnaa mathnaa weeyaan tan hore iska adkee mathnaa weeyaan waa laba labo a mathna mathna laba laba weeyaan sintayn sintayn isnatayn isnatayn macnaha waxaa looga jeedaa laba tuko salaada ka bax saasaa fiican way can ibni cumar waaa fain kifta haddaa ka cabsata asubxa subxi waagi inuu kugu beryo fa awtir biwaaxidatin markaa ragcad ku witriye hal ragcad oo witriya ku khatim laba labadii sidaa salaada ula imo rawahu lhams witriga waa inagi aynu ka soo baxno aynu ka soo hadalnay wa su-ilat caaishatu waa la weydiiyey radia allahu canha can salaati rasuulillahi rasuulka ilaahi salaadiisa sala allahu alay wasalam bileyl hameenka ugu salaadahay faqaalad waxay tiri sabcun wa tiscun wa ixdaa cashrata sabcun toddoba ayay ahayd marmar wa tiscun sagaal bay ahayd marmar kale wa ixdaa cashrata koob iyo toban bay ahayd marmar kale qaabkaas weeyaan waa xagga tirsiga weeyaan hadba waktigaa kacdid iyo jaaniska haysatid baa la fiirinaya siwaa ragcatayilfajr bay tiri labada ragcadood ragcatulfajrka markii laga reebo salaada subax raatibadiisa ka reeb inta kale koob iyo toban ama sagaal ama toddoba rawaahu lbukhaariyo marka labada haddii lagu daro oo de raatibo ah saddex iyo toban bay isla noqonaya wa canhaa caaisha waxaa laga wariyay qaalad waxay tiri de xadiid fiana badan inta badan waxaa laga warinaya caaisha iyo waxa weeya la guriga nebigu ku tukanaya calayh isalaatu wasalaam kaana nebigu wuxuu aha sala allahu alayh wasalam yusallii kii tukada min alleyl hameenka halaatha casharata ragcatan saddex iyo toban ragcadood minhaa waxaa ka mid ahaa alwitr waa ragcad iyo wa ragcata alfajri fajrka labadiisa ragcadood waa raatibadii intii kale toban bay noqotay kuwaasaa ku jira bet toban ragcadood marka tahajudka salaatuleilka inu ahaa baa garatay can abi salamata bni cabdiraxmaan radia allahu canhu anahu saxaabigaani anahu ninkaani sa'alah wuxuu weydiiyey caaishata su-aashaanu weydiiyey kayfa kaanat seebay ahayd salaatu rasuulillahi rasuulka ilaahi salaadihi sal lay slam fi ramadaana bisha ramadaan ramadaanka nebigu salaaduu tukan jiray intee ragcadood ahayd qaabkeesa u tukan jiray faqaala waxay tihi maa kaana ma ahayn rasuulullahi sala allahu alay wasalam yaziidu kii ziyaariya fii ramadaana bisha ramadaan walaa fii kayri ramadaan kayrkiis can ixdaa casharata ragcatan koob iyo toban ragcadood nebigu kama badan jirin koob iyo toban buu tukan jir yusalli arbacan afar buu nebigu tukan jira alayh salatu wasalaam waa afar isku mar la salaama naqsanayo falaa tasal haba weydiin qofnaba can xusnihina afartaa ragcadood wanaagooda iyo waduulihina dherarkooda wax la qiyaasi kara maaha qofna see ahaayeen qaabkee ha weydiini falaa tasal can xusnihina wa duulihin ragcadaha wanaaggooda iyo quruxdooda rasuulka ilahi tukanayo waa iska garanaysaa weeyaan ilaa awsaaftiisoo dhan baa nabiga alayh salatu slam cajaab ahayd moogta waawsaafu qadad hashad kula caarifi bay uma yusalli arbacan afar buu tukan jiray nebigu falaa tasal ha weydiine can xusnihina wa duulihina wanaaggooda iyo dherarkooda afar kale uma yusalli alaatan saddex buu tukan jiray koob iyo toban faqultu waxaan idhi nabiga anigii baa la hadlay tiri yaa rasuul allahi atanaamu ma seexan qabla an tuutira adoo aan witriyeynin oo witri tukan dee witriga hadda tukanya macnaha marmar baa waxaa dhacaysay hadda witriga waan ku jiraa tirsigan laakiin marmar kalea waxaa dhacaysay isagoo aan intaan gaarsiin oo witrigii tukan inuu jiibsado iskala bixin markaasayaan waxaan dhahayay tiri adoo aan witrigii tukan miyaa seexan faqaala wuxuu dhahayay nabigu yaa caaishatu ina caynaya labadayda indhood tanaamaani waa seexanayaan walaa yanaamu qalbi qalbigayguna seexan mayo nebiga hadduu sexdo waysada ka beri mayso sababto ah waxa weeyaan qalbiga ka seexan maayo indhaha unbaa isku dhegaya oo macnaha uu ka seexanaya ambiyadoo dhan baana saas marka dadkan kaloo seexday waxay waysada uga biraysaa dee iyago qalbigiiba ka seexanaya wax ka yimid wax kale warkamaayaan rawaahuma labada xadiid waa warisay alkhamsatu shanta ayaa warisay waay marka caaisha waxay warrantay iyadu waxay aragtay nebigu kama ziyaadin jirin marka ay ku leedahay ramadaan walaa khayr mar mar kaleo ka ziyaadiye ziyaadiyey baa lahayaa nebiga alayh salatu salaam marka akhbarat bimaa ra'at waxay aragtay un bay sheegtay saxaabada kalena oo intaa ka badan sheegayna iyana waxay arkeen bay sheegeen ka loo daliishan iyo taraawiixda iyo intaan inaan salaad ka badan ba la tukan karin oo kuwaas waxaasna hadda kutub baa laga qoray mu'alifaad baa laga qoray can zayd bni khaalid aljuhaniyi radia allahu canhu anahu saxaabigani qaala wuxuu yidhi laarmuqanna u kuurgaleen ama u dhabagaleen u cimilgaleeyeen salaata rasuulilah rasuulka ilahi salaadis sal lay sl leylata caaw caawa waxaan waardiye ka qabanayaa rasuulka ilaahi salaadiis indhahan saa ugu haynaya wa fii riwaayati waxayd fatawasadtu waxaan barkimaysay catabatahu nebiga catabadiisii ayaan barkimaysay calayhi salaatu wasalaam waa meesha xatabadda ah ow amase fusdaadahu teendhadiis ayaan saa u barkimaysay waa shakuraawi fa sallaa ragcatayni buu tukaday labadaasoo khafiifatayni fudfudud uma sallaa ragcatayni buu tukaday dawiilatayni dawiilatayni dawiilatayni kuwii hore khafiifatayn baa laba ragcadood oo dheerdheer oo dheerdheer oo dheerdheer ayaa nebi tukaday alay sl waa ta'kiid midda ugu horraysa laga fahmay dawiilataynnida ugu horraysa dheerdheer weeyaan kusi arkay oo dheerdheer oo dheerdheer weeyaan macnaha haa aada u dheerdheer ayaa nebi tukaday calayhi salatu wasalaam waa la salaatuleilka qiyamka waa la iska dheereeyaa uma sallaa misna wuxuu tukaday nebigu laba khafiif iyo laba dheerdheer soo maha hadda afar soo maaha uma sallaa wuxuu tukaday ragcatayni laba kale waa lix wahumaa labadaani duunalatayni labadii sokadooda weeye qablahumaa ka horreeyey sidii xoogaa kuwii hore u dheerdheeraayeen xoogaa bay ka fududaayeen uma sallaa nebigu wuxuu tukaday marka ragcatayni waa sideed wahumaa labadaana duunalatayni qablahumaa labadii hadeer kuwaan ka horreeyey bay iyana kasii kasii fududaayeen ka sokeeyeen uma sallaa ragcatayni waa toban laba kaloo tukada wahumaa labadaana duunalatayni qablahumaa labadii ragcadooda ka horreeyey iyana waa ka fududaayeen uma sallaa ragcatayni waa labaiyo toban laba ragcadood buu tukadoo kale wahumaa kuwaanina duunalatayni qablahumaa labadii ka horreeyey waa kasoo fududaaye uma awtar markaas aaminsanaan nabigu witrigii ayuu la yimid calayhi salatu wasalaam waa ragcad macnaha fadalika isku dardaktirsigaa intaasoo dhan maca ragcadda alaaa cashrata ragcatan weeyaan saddex iyo toban ragcadood waa saddex iyo toban ragcadood rawahu alkhamsatu ila albukhaariya way salaatuleyli salaada la yidhaha salaatuleyl bayna aljahri walisraari bay ahaatay jahrid lala jahra qirada iyo siraysi hoos loo akriya meel u dhaxaysa hana la dhawaaqi hoosna ugu hoosaysanaa ka dhig dhexdhexaad ama waxa weeyaan bayna aljahri walisraar weeye dhexdhexaad kale maahe marna la jahr marmar xoogaa qirada isla marmarna hoos u akri sidaasaa laga rabaa can abi qataadata waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alay waslam kharaja leylatan amin buu nebigu baxay faidan huwa nebigu waaba isagoo biabibakr bixadrati abibakr ku sugan abibakr baa meesha taagan yusallii xaalu tukanahaya abibakr yakfidu oo hoos u dhigayo min sawti codkiis abubakar waa tukanaya salaatuleyl waa nebiga ku-xigeenkiisii xagga ma garanaysaa khilaafada ninkii kow ahaa wey hoos buu codka udhigaya qaala wuxuu yidhi raawigu wa mara wuxuu kaloo nebigu maray bicumar bni lkhaaabi cumar bin ina khadaabha walcal weysna yusalli oo tukanayo raafican sawta codkiisa xaalo kor u qaaday cumar geesi weeye aad buu ula dhawaaqaya falama qaala wuxuu yidhi raawigu falama ijtamacaa markay kulmeen cinda nebiyi nebiga agtiisa ijtamacaa waa tasniyadu waa cumar iyo abubakr cinda nebi hadday yimaadeen sala allahu calay wasalam qaala wuxuu yidhi abaabakr marartu bika waan ku soo mar wa anta adigu tusalleaad tukanays takfidu sawtka codkaada hoosaa udhigays qaala wuxuu yidhi ninka la yidhi abubakr qad asmactu maqashiiyey man naajaytu kan man axad naajaytu aan la koodayey ciddaan la faqayey gaarsiiyey anugu qayle intaa ka badan cod intaa ka dheer ciddii aan caabudahayey waa allah weeyaan waa wa maqali haha ha yaclamu sira waaqfa ilaahay weeye laa wax hoos loo akriyo wax ka soo hooseya ilahay waa oge marka waxaan uga baahnahay baan bajirinba mar haddii ilaahay maqlay cid kaleo inaan maqashiiyo aan u baahnahay baan bajirinba yaa rasuul allah wa qaala licumar buu ku yidhi marartu bika waa ku soo maray wa anta walxaal anta tusalea tukanis raafican sababtka codkaada kor u qaadis fa qaala wuxu yidhi yaa rasuula allah uuqidu waxaan baraarujinaya codka xoog aan u akrinayo ma ujeede alwasnaana kan hurda dadka iska hurda war salaaddii waa loo kacayo waa la tukanayaayo wakaasi cumar tukanayo inay codka baqlaan oo meesha ka kacaan hurdada ka boodaan kuwaasaan baraarujinaya waa adrudu shaydaan shaydaanna waa cayrinayo qirada ku macnaha ku xaarxaarinayaa inay shaydaan aggowsan imaan shaydaankan waa iska eryahayay meeshu meel laga sujuudo laga cibaadaysanay shaydaanku arka iskaga cararay faqaala nabiyu wuxuu yidhi sal yaa abaabakr irfac sababka codkaada kor qaad shay-an wax yar xoogaa yar xoogaa yar kor xoogaa kor ku dar addoommada macnaha qayb ha ka heleen nasiib dadka xoogaa ka maqashid ilaa waxa weeye adigu waxa weeye addoommadii ba adiga ku maqlayn bini aadamka ha ku maqlo codkaada qayb ka siisay ay macnaha u toosaan haye wa qaala licumarna wuxuu ku yidhi ikfid min sawtika codkaada kaarici shayan xooga hoosu dhig waxa weeyaan rabbigaa la koodidiisaiy lafaqa adiguna rabbigaa wax ka sii waxa weyaan dadkii maqashiisaya waxa wey hoos adiguna in yar raaric rawaahu abu daawuud wati marka waxa weeyaan la dhawaaq iyo hoosu dhig dhexdooda labadooda meeshaa dhexaa laiskugu kaa can cabdillahi bni qaysin radi allahu canhu qultu waxaan ihi caaishata caaisha waxaan ku idhi kayfa kayfa qiraa'atu nebi nebiy sala allahu alayh wasalam nebiga qiradiisu seebay ahayd bileyli hameenkii akaana ma aha yusiru bilqiraa'ati qirada kii siraysa am yajharu mise waa la dhawaaqi jiray waa la jahri jiray faqaala waxay tihi kullu daalika kaa dhammaantii qad kaana nebigu waxaa yafcalu kii sameeya la jahrid iyo hoos u akrin labadaba waa samayn jira maxay taha waa kan macnaheedu kullu daalikadu rubamaa asara inuu siraysaa la arkayey wa rubamaa jahra inuu la jahrana waa la arkayey faqultu waxaan idhi yidhi alxamdu lilah ilaahay baa mahad iska leh alladii allahasoo jacala yeelay fi lmri amr alislaamka fi lamri diinka amarka waa diinka fi lamri amarka salaatuleylkana waa lagu fasiray saacatan wusci allah ka dhigay rawahu tirmidiy alqiraa'atu akrin weeyaan iyo waducaau duco fi leyl habeenka dhexdiisa ducadii lala imaan lahaa waa lagu baraya ku ducayso qiradii la akrin lahaa waa laguu sheegaya can ibni cabaasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu wuxuu aha sala allahu alay slam idaa qaama min alleyl habeenka haddau kaco yatahajadu nebigu kii tahajud ayuu ahaan jira calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi raawigu qaala wuxuu dhihi jira may nebigu qaala wuxuu dhihi jira allaahuma allah yo laka alxamdu mahadadaa iska leh anta adigu qayimu samaawaati baa tahay samaawaadka kanu qumidda badan iyo walardu dhulalka iyo waman fiihina waxalaaliya inta udhaxaysa alqayim walqiyaam walqayuum ya huwa alqaa'im weeyaan kan u quma bitadbiiri khalqihi khalqigiisa maamulkiisa weeyaan allacaasat walaka alxamdu ilahay mahad adiga iska leh laka adiga waxaa ku ahaatay laka adiga unbay ku ahaatay mulku samaawaati ayuu ku ahaaday samaawaadka mulkigoodii walarda ardada iyo waman fiihina waxalaaliya waxa udhexeey cid ilaahay la maamulaysa ma jiro walaka alxamdu mahad adiga iskale anta adigu nuuru samaawaati baata ilahay magaciisama nuur baa ka mid ah nuur asmaa lxusnahaasoo kuma jira annuur annuur alhaadi albaaqi annuuc marka macnaheeda culimmadu wax ku kala tirsan yihiino anta adigu nuuru samaawaati baa tahay waxa weeyaan samaawaadka ka nuuriya horta weeye macnuhu waxay noqonaysaa marka waxay qaarkood ku fasiraan nuuru samaawaati munawiru samaawaat allahu nuuru samaawaati walard mahalu nuurihi kamishkaati nuuru samaawaati baa tahay samaawaadka iyo walardi munawiruhumaa labadooda ka nuurihiya ka nuuriya iyo waman fiihinna wax allaaliyo waxa u dhexeey allahaas waadig walaka alxamdu mahad adigaa iska leh anta alxaqu allaha xaqaabaa tahay jira waajib lwujuud joogidihiisu allahay waajibtay wa wacduka iyo wahaado alxaq weeyaan waa mid dhaba waliqaa'uka in lagula kulmayaana la kulankaado aakhiro lagugu arkayo lagula kulmahayo xaqun weeyaan wa qowluka horahdaadu xaqun weeyaan waljannatu xaqun weeyaan wannaaru xaqun weeyaan wannebiyuuna xaqun weeyaan wa muxamadun sala allahu calayhi wasalam xaqun weeyaan wasaacatu saacadda qiyaamada xaqun weeyaan intaasuu dhihi jira nabig alay sala slam waa marka habeenka inta toosid salaadiina aadan weli gelin aadan salaada tukan baa ducadan la akriyaa allaahuma allah laka adiga oo keliya an aslamtu ku hoggaansamay adaan ilaahay ku hoggaansamay wa bika keligaa baan aamantu rumeeyey wa calayka adiga un baan tawakaltu tala saartay wa ilayka xaggaada un baan anabtu u noqdo bimacnaa u noqonayaa wa bika bimaa acdaytanii bimaa ataytanii waxaad siisay baan qaasamtu gaalada kula doodahaya xujooyinka ay siisay ayaan gaalada kula doodahaya wa ilayka xaggaada un baan xaakamtu ilaahay oo ka xaakim yeeshay oo ka xukum yeeshay fakfir lii ilaahayow ii dhaaf maa qadamtu waxaan hormarsaday wamaa akhartu waxaan gadaal marsaday wamaa asrartu waxaan siraystay wamaa callantu waxaan daahirsaday anta almuqadimu baa ilaahayow ta allaha wax hormariya cidow doona weeyaan waa anta almuakhiru kan gadaal mariya adiga weeyaan laa ilaaha ilaa anta adiga maaha ilaah kale ma jiro ducadaas walaa xawla xeelad nooma ahaanin walaa quwata awood nooma ahaanin ilaa billahi ilaahi mooyaane rawaahu alkhamsatu ila aba daawud taa un baad dee dusha ka qabanaysaa haddii kalena meel kuu qoro markaa ka akriso waanhu waxaa laga wariyey anahu nebigu anahu maya wacanhu waxaa laga wariyey raawigaa hore ee waa ibn cabaas anahu ibn cabaas raqada waa seexday cinda rasuulillahi buu seexday sala alla alay slam fastayqada waa baraarugay waa kuma waa nebiga fastayqada nebiyu bay ka dhigantay nebigaa baraarugay sala allahu alay wasalam fatasawwaka nebigu waa cadayday wa tawada'a waa weysaysay walxal huwa nebigu yaquulu leeyahay cadayga markuu wada weysaysanayay ina fii khalqi samaawaati waalardi samaawaadka iyo cirarka abuurita samaawaadka iyo dhulalka abuuritaankooda waاkhtilaafi leyli waannahaari maalinka iyo habeenka iskhilaafkooda isdabamarkooda laayaatin aayaad waaweyn baa ugu sugan liulil albaabi caqliyaasha kuwa saaxiibka faqaraa haadihi haaulaai alaayaat aayaadkaa iyagaabaa nebigu akhriyay xataa khatama suurata ilahu suuradda ka dhameeyay ali cimraan intaa dhammee aayaadkaasaa la akriyaa ilaa hameenka xilligaa markaa soo baxdo cirka saa u fiidhi sidoo cajaa'ibtiisa iyo xidigihiisa iyo nidaamkiisa iyo mugdigiisa iyo iftiinkiisa iyo waxaaso dhan a aragtid waxa weeyaan waa tafakur baa helaysaa tafakur saacana wuxuu ka khayr badan yahay ma garanaysaa cibaadada sanawaad badan lala yimaado midda kalena waxaad ogaanaysaaba cirkaan iyo dhulkaan iyo maamulkaan socdaba inaad ku cibro qaadato baa loo baahan yahay uma qaama nebigu waa istaagay fasallaa ragcatayni butka fa adaala fiihima dhexdooda wuxuu dheeriyay alqiyaama istaagi war rukuuca rukuucdu iyo sujuuda sujuud waa ku dheeraaday nebigu alay sala slam wixii uu ku akriyey lama sheegin kolleyse waa ku dheeraaday wa fii riwaayatin qaala wuxuu yidhi allahuma ajcal ilaahu yeel fii qalbii qalbigayga nuuran ilaahu yeel ilaahu qalbigayga nuur yeel saasuu yidhi oo qalbigayga xaq waxaan ahayn aysan ku soo dhicin wa fii lisaani carabkayga ilaahu nuuran nuur yeel xaq waxaan ahayn aanan ku hadlo wa fii samcii maqalkayga nuuran ilaahu nuur yeel xaq waxaan ahayn aanan macnaha ku dhegaysan wa fii basari araggaygana nuuran ilaahu nuur yeel xaq waxaan ahayn ilaahu aan arki weeyaan wa min fowqi xaggayga sare nuuran ilaahu yeel wa min taxtii hoostaydana nuuran ilaahu yeel wa can yamiiniina nuuran ilaahu yeel wa can shimaaliina nuuran ilaahu yeel wa min bayni yadayi xaggayga hore nuuran ilaahu yeel wa min khalfii gadaashaydana nuuran ilaahu yeel waa dhinacyadii o dhan iskuwaasoo duduub wajcal fii nafsii naftayda ilaahu yeel nuuran nuur waacdim ilaahu weyne lii aniga nuura nuurka ilaahu weyne nuurka ilaahu i weyne rawaahu muslimuun wa abu daawuuda watirmidiyu waa ducaa ajaabi ducadan iyo tii hore kuwaas baa la baranaya tuqdaa waa la qaldayaa salawaatu lmasnuuna salaadaha la suneeyey hadday kaa tagaan waa la qaldaynaya kamaa tajuusu sayba u bannaan tahay min qucuudin fadhiba adoo fadhiba saasuna u tukan kadhid waa laba tarjamadu labay ka koobanta laba masalo weye kamaadu waxa weya waa masalo labaad salaada fadhigaa lagu tukan karaa bay ka dhiganta sunnaha kow salaadaha sunnahana waa la qadeeya nawaafishaan lagu sheegayo waxa weeyaan waa sunnayaashii waktiga lahaa ama sunno madax bannaan ha noqoto sida ciidda iyo salaatuduxadoo kale ama raatimadii faralka raacaysa ha noqoto sida iyo witrigii iyo laakiin sunno iska mudlaqa oo ku dhaafay lama qadeeyo sunnayaalka sababka leh sababkoodan uusan jooginna lama qadeeyo sida qorax madoobaad iyo roobdoon iyo wixii la mida haddii mar weli madowgii jirin ee madowgii baaba'ay ama roobkiiba la helay waana dhaaftay oo lama dhehe lama tukado markaas markay joogaan baa la tukadaa can cumar ibni alkhadaab radia allahu canhu can inabiy sala allahu alay wasalam qaala nabi wuxuu yidhi man naama qofkii ka seexda can xisbihi xisbigiisii iyo qofku macnaha wardigiisa a wuxuu qofku naftiisa uga dhigay caadada oo salaad iyo qur-aan iyo wixii la mid oo ka seexda raatibadii oo akhrisan jir aw can shayin shay oo minhu ka mid ama qayb ka mid a faqara'ahu akhriyah huoo xisbigiya fii ma waqti bayna salaati alfajri wa salaati aduhr duhurka iyo subaxa dhexdooda waxa ah gelinka hore kutiba waa loo qorahayaa lahu qofkaas kaanamaa sidii soo qarahu akriya min alleyli habeenkii xilligaad akrisan jirta adoo akriyey ajarkeed baa lagu qoraya rawahu alhamsatu ila albuhaariyi can abi saciidin radia allahu canhu can nabiy sala alla alay slam qaala nabi wuxuu yidhi man naama qofkiisa marka wardigii adi wixii kaa tegay salaadii iyo qur-aanka iyo iska akrisanaysa wey waa qadaynaysaa man naama qofkii ka seexda can ilwitri witriga aw nasiiha ama halmaama falyusalli ha tukado idaa dakara markuu xusuusto iyo wayda sayqada markuu baraarugo waa u kala noqonaya man naama can ilwitri falyusalli ida sayqada waman naama man naama can ilwitri ya waxaan leeyahay man nasiya qofka almaam man naama can ilwitri aw nasiyahu falyusalli idaa dakara waxay u taallaa nasiyada wayda sayqadana naamay u taallaa ha markuu tooso rawahu tirmidiy wa abu daawuud can caaishata radi allahu anha qala waxay tihi kaana nebiyu waxau sal alay slam idaa camila camala nebigu camal hadduu sameeyo ahbatahu waa sugi jiray wa kaana nebigu waxau ahaa idaa naama min alleyli hameenkii nebigu hadduu seexdo calayhi salaatu wasalaam aw amase marido ou macnaha xanuunsado sallaa waa tukan jira min annahaari maalintii sintey cashrata ragcatan laba iyo toban ragcadood buu tukan jiray calayhi salatu wasalaam camal hadduu nebigu la yimid iska daa'im jira laakiin hadday wax ka tagaan oo ka sexdo ama ka xanuunsado laba iyo toban ragcadood ba hadhow lala imaanhaya yaa wariyey qaala waxay tiri wamaa ra'aytu ma arag rasuulallahi sala allahu alay wasalam qaama leylatan habeen isagoo saagay xata sabaaxi laga gaarayo subxi ila sabaax wamaa saama shahra nebigu bil ma soomin shahrigaasoo mutataabican isracraacsan ilaa ramadaan mooyaane bil dhammaystiran uu wada soomay ramadaan mooyaane ma arag bay tiri rawahu muslim wanasay xadiidku waa kuu dhag weeyaan marka labada ragcadood baa kuu soo celinaya waa la iska tukanayo wa ru'ya nebiyu nebigii baa la arkay sala allahu calayhi wasalam yusallii isagoo tukanaya bacda alcasri salaadda casr ka bacdi rasuulla waa la yidhi waxaa lihi salaadan la tukanaya bacda alcasr waa iyadaan bacda casr la tukan jirin maxay tahy waadna baa loo tukanaysa faqaala wuxuu yidhi aataanii waxaa yimid naasun dad oo min cabdilqaysi reer cabdilqaysa waa qabiil fashaqaluunii waa wafdi waxay iga mashquuliyeen cani ragcatayni laba ragcadood allatayni labada ragcadoodoo wafdigii dee reer cabdiqaysoo cajaa'ibka aha soo maaha wafdigaani allatayni labada ragcadoodoo bacda duhri duhurka daba is ahaan jiray raatibadii bacda duhurka ila haddii dad kuu yimaado raatibaha ii dhimane iska fadhiya maaha dadkii baa mogtahay dad baa kuu yimid oo dadkiibaa oo nebigu calayh salatu wasalaam wax ka faa'iidaysanayay a ilaa tanba waa wax kaloo laguu leeyahay fahumaa labadii bacda duhurkahaa haataani labada kuwa tan weeyaan haataani humaa haataani kuwii kuwaan weeyaan ha kuwaan tukanayay jiray bacda casarka labadii duhurka labadii ahayd kuwa haddaan tukanaya weeyaan de hadduu nebigu hal mar tukado maalin kasta waa isaga sii wadi jiray oo nebigu bacda casarka kama tegin labadii ragcadood iska waday weligiis rawahu halaa waxa weeyaan nebigu waa iska daa'imi jiray mar hadduu daaca la yimaado meesheeda ma marin jirin waa lagu wadaya wa kaana nebiyu wuxuu sala allahu alay wasalam idaa faatathu larbacu afar hadday ka tagto qabla duhri afartaasoo qabla duhri ah sallaahunna waa tukan jiray bacda ragcatayni bacda ragcatayn labada ragcadood ka bacdi oo bacda duhra ragcataynkaasoo bacda duhra rawaahu ibnu maaja watirmidiyu waxasana waxa weeyaan afartii hore baa waxa ka tagtay raatibadii hore mu'akad iyo hayr mu'akad qabla duhr duhurka ha tukado raatibadii ka dambaysa ha tukado afartiina misle ka bacdi ha tukado sidaa weeyaan weli tirmidiyi waxa u ahaa man lam yusalli qofkaan tukan ragcatay lfajri subax labadiisa ragcadood waa raatibadii falyusallihimaa ha tukada bacda maa tadlucu shamsu qoraxdu intay soo dhalatay ka bacdi dee nabiga calayhi salatu wasalaam anagi soo marnay inuu barqadii tukaday labadan ragcadood markii safarka musaafiriinta ahaayeen oo hurdada ay la tagtay marka calaa kullinba waxaa looga jeedaa raatiba axaadiistan oo dhan witrigii iyo raatibooyinkii iyo in la qadaynayo haddii waktigoodii ay dhaafaan waay wa calayhi limaam axmed waxaa la mid a marka wixii macnahooda kale ciid iyo duxadii sunno kastoo wakti lahaa baa la qadaynaya wa calayhi shaaficiy wa jamaacatu saasay qabaan can anasin waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alay wasalam qaala nabi wuxuu yidhi liyusalliha tukada axadukum midkiin nashaadahu nashaadkiis qofku intuu nashaadisan yahay salaadda hawad fa idaa fatara hadduu noolo noogo falyaqcud ha iska fadhiis si u tukanaya hadduu noogo ha iska fadhiis habayaysan isdhigin sababtu waxay ahayd ba li rawahu halaa nabiga calayhi salatu slam waxa arka xarig ku xihan masaajidka halkaa suwaanadaas kale ka lusha war waa maxay xariggaana waxaa la yidhi waa zaynaba ama xamna bintu jaxsh waeshay iskaga tukataa arkay daashabay daal keliya salaadda si intaa istaagga dheeraysa xariggaa saa ugu dhegaysaa saysa u dhicin lugihii baa daalay alla saxaabada cibaado badnaaya markaasuu nabigu yidhi ka fura meesha qofkii in ha iska tukado ha iska sunnaysto intuu nashaadka hayo markuu nashaadka waayo noogo ha fadhiga ha ku tukado fadhiga ha iskaga suko can cimraan bni xuseyn waxaa laga wariyey radia allahu canhu wa kaana wuxuu aha rajulan nin ninkaasoo mabsuuran la baabasiireeyey mariid bilbawaasiir xanuunkaa macnaa dubirta ku dhaco baabasiirka ayaa ku dhacay waa ninkii malaigtu imaan jiray qaala wuxuu yidhi sa'altu nabiya nabigaan weydiiyey sal alla alay sl can salaati rajuli ninka salaadiis walxal waa qaacidun iska fadhiyo nin iska fadhiya salaaddii ka warran nabi allo sunnahiiba fadhiya waana kici karaa wey faqaala nabigu wuxuu yidhi man sallaa qofkii tukada qaa'iman xaalu yahay kii taaga fa huwa afdalu saasaa fadli badan waman sallaa qofkii tukada qaacidan xaalu yahay falahu nisfa ajrilqaa'imi kan taagan ajarkiisa barki buu leeyahy waman sallaa qofkii tukada naa'iman xaalu yahay isagoo hurda dhinac macna u jifa falahu nisfu ajri lqaacidi kan fadhiya ajarkiisa barki buu leeyahy rawaahu lkhamsatu ilaa muslim waa xadiis cajaa'ib waxa weeyaan qofku mar hadduu soo istaagi karay fadhi ku tukaday dee istaaga ajarkiisa barkeed buu leeyahy hadduuse isagoo xanuun la fariistay ama jiray wixii la mida ajarkiisu waa kaamil hadduu doono fadhi ha ku tukada waa ajarkiisu waa kaamil waay jiifka marka dambe iska ilaahay soo gaadhay salaaddii marna la iska wadaya wa su-ilad waa la weydiiyey caaishatu radia allahu canha can salaati rasuulillahi sal ly sl nabiga ilaahay salaadiisa fi leyl hameenki faqaala waxay tiri kaana waxaa yusallii kii tukada leylan dawiilan habeen dheer buu tukan jiray macnaa wakti badan wey qaa'iman xaaliya kii taagan wa leylan dawiilan buu tukan jiray qaacidan xaaliya kii fadhi ha wakti badan badan badan buu istaag ku tukan jiray wakti badan badan badanna fadhi ajarkii nebigu marka isaga nusqaamayo isagoo xataa nebigu isagoo kale hadduu fadhiiso ajarkiisa ma nusqaamayo sababtoo ah waxa weeyaan isagu madiba tusayayo bayaan libayaan aljawaaz inuu dadka baro baa la waka sidaa weeyaan midda kale wahsi baa dadka u keenaysa inay fadhiistaano nebigu wahsi ma lahayn sababtiisa uu wahsi ma hayn calayhi salatu wasalaam wa kaana nebigu waxaa idaa qaraa hadduu akriya qaa'iman xaaliya kii taagan istaag hadduu qirada kusoo akriyay iyo faatixada rakaca waa rukuuci jiray qaa'iman xaaliya kii taagan macnaha rukuucda istaaguu ka imaan jiray sida caadiga aanu tukana wey wa idaa qara'a hadduu akriya qaacidan xaaliya kii fadhiyana rakaca waa rukuuci jiray qaacidan xaaliya kii fadhiya hadduu fadhi ku tukanayo fadhi buu ku rukuuci jiray waa marmar laakiin marmar adoo fadhi inta ku tukanay rukuucda markay soo gaadhay intay istaagtid aad rukuucda soo rukuucdina waa jidhaa rawaahu muslim watirmidiyu wanasaa'iyu wa canha waxaa laga wariyay caaisha qaalad waxay tihi lamaa badana rasuulu llahi sal lay slam nebigii ilaahay hadduu badan weynaaday badan badanoobay badan ma taqaanaa jirkiisa hadduu weynaaday cuslaaday manaa badana rasuullahi rasuulka ilah haduu cuslaaday badankiisi jirkiisi hilboobe manaa xoogaa awooddii xagga da'da iyo xagga hilboobidda iyo kuwa kaa nebigu cuslaaday wawasaqula uu cuslaaday waa kan kaana akharu salaatii rasuulka salaadiisa badankeedu wuxuu ahaa jaalisan ha isagoo fadhiya jaalisan xali kii fadhiya kaana akharu salaatii jaalisan buu ahaa ha macnaha waa xasili jiray isagoo fadhiya macnaha alayh salatu wasalaam wa fii riwaayatin waxay lam yamut mama dhiman nebigu xataa kaana ilaahu ka noqday kaiirun in badan oo min salaatii ka mida ilaahu ka noqday walxali wa nebigu jaalis oo fadhiyo in badan oo salaadiisa ilah waagi dambe nebigu fadhiga ku tukan jira alayh salatu slam waa sunayaasha rawah muslim annawaafilu sunayaaloo fi lbeyti lagu tukada afdalu fadli badan salaada sunaha gul dhammaan in waxaa guriga lagu tukada fiican istusus iyo waxaasoo dhan imaan mayaan meesha qabuulkeedana waa aad baa loo rajaynaya barakana guriga waa ka helaya shaydaanka waa looga ilaalinaya ilaa shaydaanka guriga ma garanaysaa waa ka cararaya suurat albaqara iyo lagu akriyo iyo waka bas laakiin sunnayaasha oo maaragtay khudbooyinka wata oo shicaarka islaamka ah sida ciidda iyo qoraxmadoobaadka iyo roobdoonta iyo taraawiixda iyo iyaga sidaas maaha can zayd bni haabit radi allahu canhu can nabi sala alla alay slam qaala nabigu yidhi calaykum laazima bisalaati salaad fii buyuutikum guryihiina ku tukataan fa ina khayra salaati almar'i qofka salaadiisa tan ugu khayr badan fii beyti gurigiisa ahat ila salaata almaktuubata salaadda la faral yeela meeyaane faralkaayo jamaaca ayada la rabaa in la aado masaajidkay ku fiicanta ajar baa sii socdiyo soo socod laga helaya rawaahu shaykhaani wa tirmidiy can jaabirin radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala neg wuxuu yidhi idaa qadaa axadukum midkiin markuu gutaa salaata salaada fii masjidihi uu ku guto falyajcal libeytii gurigiis ha u yeelo nasiiban qayb ha u yeelo oo min salaatii ka mida salaadiis ka mida wa ina allaha ilaahay jaacilun kii yeelahaya weeyaan fii beytihi gurigiisa min salaatihi ninkan salaadiisa khayran khayr weyn baa ilaahay yeelahaya baraka weeyaan iyo raxmad gurigaan weligii lagu tukan lama rabe can abi muusa radia allahu canhu can nabiy sala alla alay slam qaala ne wuxuu yidhi mathalu lbeyti guriga sifadiis alladii gurigaasu yudkaru allahu ilaahay lagu xusayo fiihi dhexdiisa lagu xuso iyo wlbeyti guri alladii kaasoo laa yudkaru llahu ilaahay aan lagu xusin fiihi dhexdiisa mathalu lxayi waalmayit oo kale weeyaan mid nool iyo mid dhintay oo kale wax nool iyo wax dhintay sooma kala fogaa guri ilaahay lagu xusayo kaan lagu xusinna saasoo kale u kala fog yihiin rawahumaa muslim labada xadiis imaam muslim ayaa ku warinaya can zayd bni haabit radia allahu canhu can nabiy sala allau alay wasalam qaala nebi wuxuu yidhi salaatu lmari qofka salaadiis fii beyti gurigiisa ugu salaada ayaa afdalu ka fadli badan min salaatii salaadiisa oo fii masjidi haadaa masaajidkaygan kana masaajidka nebi maxamed waa alay sala slam fadli badan kan inuu ku tukado gurigiisa u fiican ila almaktuubata salaad ka sore ilaa salaadaha la faral yeelay mooyaane oo salaadaha la faral yeelay mase xaraamka iyana xataa masjid aqsa iyo waa la mid sunnaha o dhan gurigaa iska leh oo gurigaa ku fadli badan masaajidkii laguma diidan oo ku ansaxaysa laakiin waa laga waxaa ka fiican waxa weeyaan guriga sunnaha in lagu tukado rawaahu abu daawuud wasaxaxahu lciraaqiyu sheekh ciraaqi baa saxiix yelo ku leeyahy bal hadda istikaarada aan ku daro salaatul istikaarati istikaarada salaadeedi weeye waxa weeyaan labada amarka khayrka roon baa u istikaaranaysa ilaha inuu ku waafajiyo waa sunni markastoo aad dan leedahay can jaabirin radia allahu canhu waa hal xadiisyadu qaala wuu yidhi kaana nebiyu wuxuu sala allahu alay wasalam yucallimunaa kiina bara alistihaarata khayr dalabka fi lumuuri umuurta kulliha dhammaanteed arrimahoo dhan arrimahaas ka bannaan wey haddaa rabti inaad guursatid ganacsi geshid safar geshid arrimaha weyaa loo istikaareeya ama amar waajiba ama amar sunna looma istikaareeyo maxaa yeele awal baaba lagaa dalbayo xaaraan iyo karaahiyana looma istikaareeyo maxaa yeele inaad ka tagtaa iyana lagaa dalbo kamaa yucallimunaa siduu nebigu noo beri jiray istikaarada noo beri jiray asuurata suurada min alqur'aani ka mid a aad iyo aad buu ugu dadaali jiray inay istihaarada saxaabada u baro yaquulu waxau dhihi jiray nebigu idaa hama axadukum qofkiin markuu damco bilcamri amar markuu hamiyo falyarkac ragcatayn laba ragcadood ha tukado min hayri lfariidati fariida kayrkeeda aan fara lahayn niyatul istikaara ku tukanaysa ragcadda hore qul huwalla ku akri ragcadda damana ikhlaas laba aayadoodoo kaleoo lagu akriyana oo in lagu daray fiican tahayna way jiraan warabbuka yaclamu maa yashaau wayahtaaru ilaa yuclinuuna laga gaarayo iyo aayadda kaloo ah wma kana limuminin walaa muminatin suurat laxzaab bacd alqulwalaya bacd alikhlaas ba akriyaysa waxaa leedahay markaa uma liyaqul ha yidhaahdo allahuma inii anigu astakiruka waan kaa khayr dalbayaa bicilmika cilmigaada wa astakdiruka waan kaa kari dalbayaa biqudratika awoodaada wa asaluka ilaahay waxaan ku weydiisanayaa min fadlika fadligaada alcadiim ee weynaa ilaahay sidaasan ku weydiisanaya fa innaka adigu taqdiru waad ka dhaa walaa aqdir anna wax ma karo wa taclamu ilaahay waa ogtaha wax kasta walaa aclam anna ma ogi wa anta adiguna callaamu lquyuubi allaha qeybka iyo waxa maqan ku cilmi laha tahay allaahuma allah in kunta aad tahay taclamu mid og ana haada alamra amarkaani arrinkii waa inuu sheego marka magacaabo khayrun lii khayr inuu ii yahay fii diini maalan guurkan ama ganacsigan ama safarkan khayrun lii inuu khayr yahay fii diini diintayda dhexdeeda iyo macaashi noloshayda iyo wa caaqibati amri amarkayga ciribtiisa aw qaala wuxuu yidhi caajilu amri amarkayga kiisa degdegaya iyo waaajili kiisa dambe yaa faqdurhu ilaahu ii qadar sheegaan lii aniga wayasirhu ilaahu ii yasirhu sheegaan lii aniga uma ilaahay dabadeedna baarik lii ilaahu ii barakay fiihi dhexdiisa wain kunta haddaad tahay ilaahay taclamu midog ana hada alamr amarkan sharun lii sharina uu yahay fii diini diinteeda wa macaashii nolosheeda wa caaqibata amri amarkayga ciribtiisa aw qaala wuxuu yidhi fii waa shakraawi fii caajili amri kiisa amarkayga caajilkaa iyo waajilihi kiisa dambe fasrifhu ilaahu ilhu shaygaan canii xaggayga amarka ilaahuga isaga wasrifnii anigana iga il canhu xaggiisa nakala il midba dhankiisa il waqdur ilaahu qadar liya aniga alkhayr ilaahu khayrka ii qadar xaysu kaana meel lalaaliya meeshu yaa khayr kuwa uma ardini ilaahu igu raaligeli bihi uma ardini ilaahu igu raaligeli bihi amarkaas raalli aan ka ahada macnaha wii haddaa weedi xataa in ilaahay macnaha qalbigaada waasquriyo inaysa khayr ku hayn aan qalbigu kaala sii jirin qaala wuxuu yidhi wayusami wuxuu magacaabayaa xaajatahu xaajadiis waa xaggee xaajadiisuu magacaabaya rawaahu lkhamsatu ilaa muslima marka ana hadal amra aad leedahay baa xaajadii sheegaysa ha hadhowna qalbigaada wixii waasic u noqda ayaa ku dhaqaaqaysa haddaa waxba waasic u noqon waayaan salaada iyo ducada iyo celceli oo ku celceli ilaa toddoba jeer laga gaarsiinayo sidaas baa ugu fiican wallahu subxaanahu wa tacala aclam